subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxa ee raadiyaha dalsan dabley hubaysan oo wiil dhallinyaro ah xalay ku dishay degmada cabadwaaq ee gobolka galgaduud guddiga doorashooyinka hirshabeelle oo shaaciyey doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka munaasabadda asaaska ciidanka xoogga dalka oo lagu qabtay magaalada muqdisho iyo madaxweyne farmaajo oo ka qayb galay guddiga doorashooyinka heer federaal oo mar kale fariin u diray xildhibaanada lasoo doortay ee golaha shacabka maxaad kala socotaa as-aaska iyo taariikhda ciidanka xoogga dalka waa warbixin aad ku maqli doontaan warkeenna subax qodobada dibadda ee soomaalida ka baxsanna waxaa ka mid ah ruushka oo digniin culus u diray laba dal oo reer yurub ah iyo ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson oo ganaaxa lagu soo rogay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo arbaca ah taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha abriil sanada inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayey warka subax iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsanna magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa waxaa lagu soo waramayaa in xalay dablii hubeysan ay ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka tirsana dadka deegaanka wararka halkaasi naga soo gaaraya ayaa waxa ay soo sheegayaan in kooxa hubeysan ay wiil dhallinyaro ah xalay ku dileen degmadaasi maxamed dardaar oo ka mid ahay dhallinyarada degmada caabudwaaq ayay debli hubeysan ku dishay barxadda siiga dheer xilli uu halkaasi ku sugnaaya laamaha ammaanka ayaa goobta mar dambe gaaray waxaana la sheegay inaysan gacanta ku dhigin dableydii falkaasi ka dambeysay sidoo kale laamaha ammaanka wax war ah kama soo saarin dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaay halka wax ka dhaceen ayaa waxa ay sheegeen in dableyda dilka geysatay ay goobta isaga baxsadeen waxaana goobta soo gaaray ciidanka ammaanka kuwaasi oo howlgalla sameeyey guddiga doorashooyinka hirshabeelle ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in dhowaan ay qaban doonaan xubnaha soo xulaya guddiga waa xubnaha soo xulaya kuraas ka mid ah ergada kuraas ka mid ah golaha shacabka kuwaasi oo ka dhacaysa magaalada beled waa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraana guddigu waxa ay sheegeen waa in dhowaan la gudageli doono doorashada kuraastaasi iyadoo oo xubnaha soo xulaya waa guddiga doorashooyinka ayaa waxa ay shaaciyeen guddiga xulista ergada laba kursi oo ka mid ah kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada jowhar labada kursi ee guddigu ayso ay shaaciyeen xubnaha soo xulaya ayaa waxa kuraastaasi ay kala yihiin hoob labaatan iyo afar iyo sidoo kale hoob boqol iyo lix waxaana guddigu ay intaa ku dareen in dhowaan ay si toos ah u bilaaban doonto howsha kuraastaasi munaasabadda si weyn loogu dabaaldegayay maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qeyb galay madaxweyne farmaajo faadme cabdulqaadir ayaa ka warramaysa
maanta waxay ku beegneed labaiyo tobanka abriil lixdan iyo laba sano ayaa ka soo wareegatay aas-aaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed munaasabadda xuska u dabaaldegadda maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa lagu qabtay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka ugu horreeyey madaxweynaha dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenkiisaba goobjoog ayay ka ahaayeen halkan sidoo kale waxaa ku sugnaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir taliyaha ciidanka cirka taliyaha ciidanka badda taliyaha hay-adda nabadsugidda xubno ka mid ah golaha wasiirada ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maamulka gobolka banaadir uu horkacaya duqa caasimadda muqdisho xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubno ka mid ah beesha caalamka iyo marti sharaf kale intaasi kadib markii munaasabadda la gudagalay madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalkaba waxay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan ayaa soo bandhigay gaadaka ciyaar khudbadihii ayaa la gudagalay ugu horreynna munaasabadda hadalka waxaa qaatay jenaraal odawaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka hore ciidamada ayuu ugu hambaliyeeyey maalintooda sidoo kale waxa uu ka sheekeeyey caqabadaha iyo duruufaha adag ay ku shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaan halkan uga diro hambalyo ku aadan munaasabadda ciidda ee labaiyo tobanka abriil ee sanad guuradii lixdan iyo labaad ee ka soo wareegta aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha alifleyda iyo dableyda xaasaskooda iyo carruurtooda waxaan leeyahay ee farxad wanaagsan dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee runtii wuxuu soo mara marxalado kala duwan maalinba meel ayuu joogay maantay runtii ee meel ayuu sii gaaray waxaana rajaynaa insha allahu tacaala iyadana inaan ka sii wadi doonno sarena usii qaadi doonno waxaan xoogga saarnay si ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa xirfadlayaala fahmi kara waajibka iyo mas-uuliyadda hor yaalla gudana kara si habsami leh u guda kara maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhankiisa gabagabadii munaasabadda ayuu qaatay khudbad dhinacyo badan taabanayso aad u dheer munaasabadda ayuu ka jeediyey ciidamada ayuu ugu hambaliyeeyey u dabaaldegidda maalintooda labaiyo tobanka abriil oo ah lixdan iyo laba sano markay kasoo wareegatay aasaaskooda
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo taliye odawaa runtii iyo saraakiisha sarsare oo ka oo ka qayb qaadatay abaabulka xafladdan quruxda badan iyo sida wanaagsan ay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ay dhismaheeda iyo quruxdeeda ay u soo celiyeen waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ciidamada qalabka sida guud ahaan iyo ciidamada xoogga xoogga dalka soomaaliyeed qoysaskooda waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay hambalyo waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadka sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cimri iyo horumar
waxaan ku guda jirnaa bil barakaysan oo ramadaan markaad maanta fiiriso ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed way ka gedisnaayeen sidii hore sababtoo ah waxay u dabaaldegayeen aas-aaskooda oo ka soo wareegatay lixdan iyo laba sano faadumo cabduqaadir xasan raadiyaha iyo tibiga dalsan wasaaradda gaashaandhigga muqdisho
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay fariin u direen xildhibaanada dhowaan qaatay shahaadooyinka xildhibaannimo xasan laki salaad xasan ayaa ka warramaya goordhow waxaa qoraal uu ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yiri waxaynu ku wargelinaynaa dhammaan xubnaha kala duwan ee xildhibaanada qaatay shahaadooyinka in maalinta khamiista oo ay taariikhda ku asteysan tahay afar iyo tobanka bishan abriil laba kun labaiyo labaatan ay tahay maalinta la qabanayo munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub waxaana xildhibaanada sharafta leh aynu ka codsanaynaa ayaa la yiri in saacaddu markaay tahay tobanka subaxnimo ay isugu yimaadaan hoolka tendhada afisyooni waxaana si xushmad leh aynu idinkaga codsanaynaa inaad ilaalisaan wakhtiga islamarkaana aad u soo diyaargarowdaan munaasabadda qoraal ay soo saareen ayaa u qornaa sida tan ku dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya og dhammaan daneeyayaasha doorashada ujeeddo wargelin munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub mudane iyo marwo naga guddoomi salaan xushmad iyo qadarin ay ku dheehan tahay sida aad la wada socotaan waxaynu iclaaminay ama shaacinay in maalinta khamiista taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka abriil laba kun labaiyo labaatanka ay tahay maalinta dhaarinta xildhibaanada cusub ee labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa halkan idinku wargelinaynaa in maalinta khamiista ay tahay maalinta aan hore u iclaaminay xildhibaanada cusub ee qaatay shahaadooyinka waa wakhtiga aynu goynay oo ah tobanka subaxnimo in ay yimaadaan hoolka teendhada afisyooni waxaanan codsanaynaa in wakhtiga la adkeeyo si aynu u gudagalno dhaarinta xildhibaanada xildhibaanada qaatay shahaadooyinka baarlamanka koob iyo tobnaad ee dalka ayaa kor u dhaafaya ilaa iyo laba boqol oo xildhibaano balse waxaa jira dowlad goboleedyo weli ay ka dhiman yihiin tiradii laga rabay in laga soo doorto deegaanadooda sida jubbaland iyo hirshabeelle waxaana sidoo kale taagan khilaafaad iyo madmadow soo kala dhex galay xubno horey looga qaaday xilka guddiga doorashada heer federaal uu horey u soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha balse iyagu ay ku adkaysanayaan weli in ay qeyb ka yihiin xubnaha sarsare ee guddiga doorashada heer qaran ee fiid waxaa sidoo kale iyaguna weli maqan xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo dhowaan kulan uu la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay sheegeen in ay jirto tabasho balse aysan suuragal ahayn in si gaara xildhibaanada loo dhaariyo maalinta khamiista ayay u asteeyeen guddiga taariikhduna waa afar iyo tobanka abriil laba kun laba iyo labaatan lama oga sida xaalka uu noqon doono ugu dambeyn maalinta khamiista iyo sida ay usoo dhammaystirmi doonaan xubnaha baarlamaanka ee doorashada ka dhiman ee dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo sidoo kale jubbaland xasanlakraade iyo telefishinka dalsan muqdisho
guud ahaan warkii subaxaad kala socoteen dhegeystayaal raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddii warka iyagu sheego waxa ay dib kaga heli doonaan baraha internetka aynu ku leenahay ee radio dalson com idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka uu warkeena subax
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel